magaalada badhan ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku qalinjebinayeen arday dhammaysatay dugsiga dhexe islamarkaana ka aflaxday iskuulka hoose dhexe ee alfurqaan munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka iskuulka bahda waxbarashada waalidiin macalimiin dhalinyaro iyo ardayda loo qabtay munaasabadda maxamed ismaaciil jaamac maamulaha iskuulka hoose dhexe ee alfurqaan ee magaalada badhan ayaa ka warbixiyey ujeedka loo qabtay munaasabadda
galabta halkan waxaan ku qabanaynaa xaflad yar oo kooban oo ay ardayda fasalka sideedaad ee iskuulka alfurqaan ay ugu talagaleen inay iskuulkoodii horena maaragtay ku soo gebagabeeyaan waxbarashadoodii dugsiga dhexe isla markaasna macallimiinta laftigooda iyo maamulkuba ay iyaguna ku sagootiyaan oo ay ugu diraan dugsiyada sare iyo waxbarashada sare sidoo kale waxaan tilmaamaynaa in kooxdan ama dufcaddani ay tahay dufcaddii afariyo labaatanaad ee ka baxda dugsiga alfurqaan dugsigiisa dhexe tan iyo markii la asaasay iskuulka qaar ka mid ah madsharabta ka soo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey idinkana waxaan idiin rajaynaynaa inaad kuwa oo kale noqotaan dardaranku wuxuu yahay marka inaydinaan isdhigan hoose dhexe waa ka soo gudubteen hoose waa ka soo gudubteen dhexaad timaadeen dhexaad ka gudbaysaan hadda saraa u gudubteen waxaan rabnaa oo doonaynaa oo jecellahay inaydinaan isdhigan ardayda waxaan leenahay wixii aa idinku sheegteen iyo intii maamuluhu uu yidhi baa warku ku urursan yahay waxay ka furan in laydiin ducayo laakiin ducada carabta waxay tiradaa adducaa'u liman ishtaraa ducada wax loo ducayaa cidda iibsata adducaa'u liman ishtaraa haddii habdhaqankiinna guriga markaad guriga joogtaan waalidkiin aad ka ducaysateen markaad iskuulka joogtaanna macallimiintiinna aad si wanaagsan ula macaamisheen oo dhibyari ah
dufcadan waa dufcadii labaatan iyo afraad ee ka aflaxday iskuulka tanii markii la asaasay